halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa aroornimo talaada ah bisha augostna waa shan iyo toban sanadka laba kun toddoba-iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne trump oo cambaareeyey shaqaaqadii sabtidii ka dhacday magaalada charlesville ee gobolka virginia
Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo Nazis, white supremacists.
cunsuriyaddu waa shar kuwa magaceeda qalalaasaha ku samaynayana waa dembiilayaal kuwaasina waxaa ka mid ah k k k naasiyiinta cusub kuwa caddaannimadu madax martay iyo kooxaha kale ee uu naceebku ku jiro
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan soomaalida gobolka minnesota ee aan haysanin dhalashada dalkan maraykanka oo cabsi ka muujinaya gudashada waajibaadka xajka ee sannadkan dadkii gariinkaarka haystay amaba haystay baasaboor kale oo aan ahayn maraykanka cabsi baa gashay dhib badan baana kala kulanay dadka in lagu qanciyo in laga noqday marka waxaan isleeyahay dad badan oo bixi lahaa waxay oga joogeen ama soo noqon kari weydaa
sidoo kale waxaan idiin haynaa dalka kenya oo nolosha si caadi ah ay ku soo laabatay kadib kudhawaaqistii natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta qaybta dambana waxaan idinku haynaa
heestaasi layaabka leh waa idiin soo socotaa isboortigana kama marna balse waxaasoo dhan waxaa ka horreyn doonaa warkii caalamka
madaxweyne donald trump ayaa markii u horreysay cambaareeyey kooxaha caddaanka ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan mujtamaca intiisa kale ee maalintii sabtida mudaharaad uu dhiig ku daatay ka dhigay magaalada charlesville ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka trump ayaa carabaabay saddex koox oo kale ah naasiyiinta cusub k k k iyo kuwa caddaannimada ah ay ku weyn tahay waxa uu tilmaamay inay yihiin dembiilayaal qaswadayaal ah oo ku cayaaray qiimaha maraykanka waxa uu wacad ku maray in sharciga la horkeeni doono qof kasta oo ku lug lahaa shaqaaqadii dhammaadkii toddobaadkii hore ka dhacday charlesville gobolka virginia dalkan maraykanka siyaasiyiinta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa ku cadaadinayay madaxweynaha inuu toos u cambaareeyo kooxihii ka dambeeyey falkaasi
xogayaha difaaca maraykanka jim mattis ayaa u guddigay dowladda kuuriyada waqooyi iskuday walba oo ay ku soo duqayso dhul uu maraykanka leeyahay in ay soo dedejin karto dagaal dhaqso ku bilowda shir jaraa-idu uu ku qabtay siniintii xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee ku taala gobolka virginia loona yaqaano pentagon ayuu jenaraal mattis ku sheegay in haddii kuuriyada waqooyi ay duqayso maraykanka ay ciyaartu bilaaban doonto waa sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay ka dhalan doonto cawaaqib hadalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi ee loo soo gaabiyey k c n a ay ku warantay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un loo gudbiyey warbixin ka hadlaysa qorshe uu militariga dalkaasi ku doonayo inuu ku weeraro jasiiradda guam ee uu maraykanku leeyahay
aroornimo suuban ah mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u cambaareeyey kooxaha ay la weyn tahay caddaannimada ee sabtidii rabshadaha ka sameeyey magaalada charlesville ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka trump ayaa ku tilmaamay kooxahaasi kuwo magac dilay qiimaha maraykanka nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha la fadhiya ayaa warbixintan kooban ka diyaariyey hadalka madaxweyne trump ayaa yimid kadib markii ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay ku cambaareeyeen in uusan si toos ah u daleecayn kooxaha caddaanka xagjirka ah kuwa loo yaqaano naasiyiinta cusub iyo kooxaha kale ee lagu eedeeyo inay huriyaan naceebka ee ku lug lahaa rabshadihii dhowaan ka dhacay gobolka virginia shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ayuu trump si toos ah markaan u cambaareeyey Racism is evil. and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo Nazis, white supremacists. and cunsuriyaddu waa shar kuwa magaceeda qalalaasaha ku samaynayana waa dembiilayaal kuwaasina waxaa ka mid ah k k k naasiyiinta cusub kuwa caddaannimadu madax martay iyo kooxaha kale ee uu naceebku ku jiro waxay magac xumeeyeen wax walbaa oo dadka maraykanka qiimo ugu fadhiyey waxaannu nahay qaran lagu aas-aasay xaqiiqada ilaah agtiisa waxaan ka nahay dad siman sharciga waannu u siman nahay waxaan kaloon u siman nahay dastuurkeenna trump ayaa ballan qaaday in maxkamad lasoo taagi doono kooxihii ka dambeeyey rabshadihii dhiigga ku daatay ee sabtidii ka dhacay magaalada charlesville The Department of Justice has opened a civil rights investigation.
waaxda cadaaladda waxa ay furtay baaritaan xuquuqda madaniga ah oo ku saabsan weerarkii baabuur ee lagu dilay qof rayid maraykan ah laguna dhaawacay labaatan kale qof walba oo ku lug lahaa faldembiyeedkii dhammaadkii toddobaadkii hore ogow waa lagula xisaabtami doonaa cadaaladda ayaana shaqayn doonto hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay sagaal iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii nin lagu magacaabo james alex fields uu si ulakac ah u jiirsiiyey baabuur uu watay kooxo iska soo horjeeday oo sabtidii hore ku mudaaharaaday magaalada charlesville ee gobolka virginia arrintaasi ayaa caro weyn ka dhalisay siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka maraykanka aad baad umahadsan tahay warbixintaasina waxaa inoo soo koobayay nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha ila jooga
markaana kenya nolosha ayaa isniintii shalay si caadi ah ku soo laabatay dalka kenya kadib ku dhawaaqistii natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa axaddii ku guubaabiyey taageerayaashiisa inaysan shaqo tegin si ay u muujiyaan in ay ka xun yihiin natiijadii doorashada warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay maryan maxamuud qalanjo kadib markii hogaamiyaha mucaaradka rayla odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay axaddii in ay shaqo aadin isniinta taasi uu doonayay inay jawaab noqoto diidmadooda ku aadan natiijadii doorashada madaxweynenimo ee huuru ku guulaystay mar kale ayaa dalabkaasi mister odinga waxaa la dareemayaa in aanu saameyn ballaaran oo la arki karo ku yeelan maanta muwaanidininta reer kenya oo toddobaadkii hore tan iyo sideedii agast oo doorashada ay dhacday aan shaqaynin mucaaradka iyo taageerayaashooda ayay aada uga biyadi guushii kenyaata isu soo baxyo ay taageerayaashooda dhigeenna meelaha qaar waxaa iska horyimid booliska iyo dadka shacabka ah booliiska ayaa isku dayay inay xakamayaan si aanay xaaladuhu faraha uga bixin deegaanada kisuumi iyo kibera waxa ay ka mid yihiin meelaha taageerayaasha muuqda uu rayla ku leeyahay ganacsiga iyo isku socodka dadka ayaa la dareemayay in uu caadi kusoo noqonayo deegaanada kisuumi iyo kibera waxa ay ka mid yihiin meelaha taageerayaasha muuqda uu rayla ku leeyahay ganacsiga iyo isku soo noqodka dadka oo toddobaadkan xanibna ayaa caadi kusoo laabtay inta badan maanta iyadoo gawaarida iyo ganacsiga yaryar la arkayay iyoka oo shaqaynaya cabdiqani daahir gaas waxa uu ka mid yahay dadka taageera ama taageerayaasha isbahaysiga naasa mar aan kula kulmay xaafadda isli waxa uu ii sheegay in uu maanta si caadiya u shaqo tegay islamarkaana ay adag tahay in shacabku ay u dhaganuglaadaan baaqyada mucaaradka ka imaanaya ee ku aadan in ay isu soo baxyo nabadeed aadaan iyo in aanay weliba shaqo tegin maanta ha waa shaqo tagnay maxaa waan shaqo tagnay because rayla de anaga nama siinayo beriiska iyo guriga kirada nagama bixinayo anagu saasaan waa shaqo tagnay dadka most of them way shaqo tagnay anagu waa codaynay laakiin waxaa la qaaday nin daad qaaday xumbo cuski saasaan waa shaqo tagnay dadweynaha dhan ee kenyaanka way shaqo tageen bari ma aadaysa hadday banaanbax lagu baabo mayna beri ma aadayo because raila boqol iyo labaatan security haystaa dadka xabaddu ay ku dhacaso ama tiya gaaska lagu leynayo waa annaga maxaa i geynaya anaga waan codaynay codkayagi waa dhiibanay aan dhiibanay dee waa laga raayay inuu hadda accept gareeyo defeatka maahaane wax kaloo u furan male wuxuu dhahay maxkamad ma aaday waxaan aadaya maxkamadda shacabkaan aadaya code of opinion baa la dhahaa taasaan aadaya taada laakiin anaga horta beri haddaan nahay dadweynaha kenyaanka ama soomaalida halku dhaqan shaqooyinkaygaan aadaynaa dibadbax dambana uma soconno because raila guri nagama bixiyo waxbarasho nagama bixiyo waan codaynay laakiin de codkayga waan dhiibanay anagu ma daba soconano noloshayda normal lifekaygaan wadananaa doorashadii ka horeysay midan ee labada kun iyo saddex iyo tobankii dhacday sidan oo kale raila waxa uu ka biyadiiday inuu aqbalo natiijadeedii uhuru ayuu ku eedeeyay xilligaasi inuu ku shirtay doorashada oo mucaaradku ay qabeen in wareeg labaad ay ahayd in la aado maxkamadda ugu sarreysa dalka oo uu dacwadiisa u gudbiyey raila xilligaasi ayaana taageerin diidmadiisii uhuru ayaa guddiga doorashada kenya i a b c ay habeenkii sartida ugu dhawaaqeen inuu ku guuleystay doorashadii dhacday waxa ay sheegeen in inka badan hal milyan oo codad uu raylo ka sarreeyo markaas waxaa taagnaa diidmada iyo eedaha mucaaradka kuwaasoo ku doodayay inuu kushubashadu ay tahay mid aan la qiyaasi karin inkastoo maalmahaasi kenyaanka ay ka baqanayeen in isjiidjiidka siyaasiyiintu uu xaaladda oga daro laakiin waxaad moodaa in nabadgelyada iyo nolosha waddanka ay si tartiib ah dib ugu soo laabanayso mariin maxamuud barre v o a nairobi
magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ah ayaa waxaa xalay kulan isugu yimid shariikadaha soomaalida ah ee ka shaqaynaya inay dadka u fududeeyaan gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan kulankaasi ayaa waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa in dadka soomaalida ah ee gudanaya waajibaadka xajka loo sharaxo waxyaabaha muhiimka u ah gudashada waajibaadka xajka ee diiniga ah kulankaasi kadib ayaa wariyaha v o a ee gobolkaasi maxamuud mascade waxa uu waraysi la yeeshay maxamed rashiid sheekh maxamed oo madax ka ah mid ka mid ah shariikadaha adeega u fidinaya xujayda ugu horeyna waxa uu weydiiyey xujayda sanadkan intay tiradoodu la eg tahay bismillahi raxmaan xujaydu walaal waxay dhan tahay waa toddobaatan iyo shan xujayda wey sanadkan aan wadno alxamdulilah marka waa intaas qofka marka xajinaya ee muslimka ah ee waddankan maraykanka degan waxyaabaha looga baahan yahay siduu xajka u tago maxaa ka mid a markii laga hadlayo xagga su-aashaadu xagga dhanka sharciga ayaad yaad u dan leedahay baan filahayaa sharciga wato qofku waxaa looga baahan yahay waxaa weeye qof wadankan maraykanka deganaasho kule inuu yahay deganaashaha ha noqdo ama sjiis ha noqdo ama ha noqdo waxaa la yidhaahdo deganaashaha adir loo yaqaano green kari wax lamid uu kuleeyahay amaba wax ay la aqoonsan yahay oo wadanka maraykan laga aqoonsan yahay hadduu wato marka waa loo ogol yahay sacuudigu inay siiyaan fiisadii xajka ama fiisadii siyaaradka waa gartay dabcan sanadkan waxa uu ku soo aadayaa xajku xili isbedel uu ku yimid hanaankii siyaasadee dalkan maraykanka oo madaxweynaha cusub ee donald trump uu taladii la wareegay sidoo kalena islaam nacaybka ka dhanka ah dadka muslimiinta ahna uu cerkas ku sii shareerayo sidoo kale waxaa jirta in madaxweynuhu wadamo dhowra oo muslimiina uu sharciyo kusoo rogay marka arrimahaas marka la eego faraha badan leh saameyn intee laeg ayay ku yeelatay dadkii xajka aad u qaadi jirteen tiradooda mes dhintay cabsi fara badan ma haysaa dadka oo qaarkood ma suuragal ma noqoto inay ka baaqsadaan sanadkan in xajka aadaan bismillahi raxmaan raxiim walaal runtii su-aal aada u qiimo badan oo u baahnayd in la isweydiiyo ayaad i weydiisay dadka waan kala qaadi horta marka koowaad waxaan farxad weyn ah khaasatan dadka soomaalida ee muslimiinta u inaynan cibaadadoodii iyo diintoodii aysan waxba iska dhimin oo diyaar mar walba u yihiin qofka heli kara duruufta iyo xajku ilan waajibaad inuu qofka xajiyaa waxbaa looga baahanya shuruudda qofkii buuxiyo diyaarba u yahay laakiin dhinaca kale dadkii greenkaarka haystay amaba haystay basaboor kale oo aan ahayn maraykanka dadkaa cabsi baa gashay dhib badan baana kala kulanay dadka in lagu qanciyo in laga noqdayo tii hore unba intay maqleen unbay weli waxay nugu soo celinayaan qofku inuu hubi waayo marka waxaan isleeyahay dad badan oo bixi lahaa waxay oga joogeen ama soo noqon kari weydaa oo ninkani hadaladiisa islaam nacaybka ah iyo welibana dad badan oo haddana fikirkiisii qaatay markay arkeen dad badan waxaan aaminsanahay inay sidaa uga baaqdeen hase ahaatee aniga sida ii muuqata markaan eego kambaniyada kale iyo annaga markaan eegno dadku inuu siiba bata mooye wax hadda si yaraada iima muuqato maadaama hadda dad aad waday aad wadaysaan oo fara badan oo aad eh, ku qancay inay baxaan oo cabsi fara badan qabin markaad idinka gudihiina tihiin oo dadku idila joogaan eh, oo soo noqodko kale laga hadlayo oo ma idinku soo qaadaan arma dhibaatan ugu timaada hadalla noocaas oo kale Een, way dhacday ha waataan ka hadlahayo dad hadda koox ahoo waxoogaa oo green kaarahan wadnaa su-aalahayna weydiinahayeen baa ka mid oo ay ku yidhaahdaan adeer diyaar baan une ma la huba in lasoo noqon karo haddee markan waxaan isku qancinaa sidaas ayaa kolley in la fasaxay oo okay wax dhiba ka jirin weliba niman looyaro oo soomaali oo hadlahayo la waraystaa jira iyagaa dadka inta badan u sheegaya waan u tilmaana raggaasa mar walba hadlahayo oo dhaha green kaarku waa okay qofka deganaanshahala waa okay wax dhibaata ama leh ayaan dadka ku qancina waa su-aal nagu taagan mar walba ina weydiiyaan marka dadka hadda aanu hadda wadno oo aan qiyaasa ilay shan qof lix qof ay yihiin inay ku qanceen bay arrintaasi iyay u ag tahay insha allah Eh, ugu dambaynta haddaan ku weydiiyo eh, dalkan maraykanka in dad laga qaado xaj la geeyo soo xajiyaan la soo celiyo mas-uuliyadda faraha badan inaad idinku dhabarka u ridanaysaan eh, shaqo sahlan oo oo ma ahan sidee marka ay u suura gashaa qofka aad inta ka qaadaan inuu xajkiisii soo guto si nabada ku soo noqdo eh, howlaha faraha badan haddaad eh, sawir kooban iga siiso qaabkay u dhacayaan marka la joogo eh, sacuudiga ama xajkii la xajinayo runtii waxaan dhihi karaa waa shaqo aad u adag aad u dhib badan horta madaan kuu yara faahfaahya dadka inta badan aan qaadnaa waa dadka waaweyn saad ogtahay dadka waaweyn ee wadankan jooga luuqadu way ku adagtahay hadday noqoto luuqadii carabiga ahayd wadankaan u socono carabi lagaga hadlo ama maraykanka waxaan marka kambeniga anagu isku dayaan xooga saarnaa dadkii inaan guruub guruub isugu xidhno oon raacino guruub kasta qof luuqadii yaqaana dadkii inaan hagno oon eraboodyadii ka hagno oon isku dayno inaan intaan dhib yarayn karna hadduu ilaah intuu nagu ogyahay inaan samayno weliba hadda sanadkan oo kale waxaan dhihi karaa waa sanadkan oogu fiicannahay waxyaabaha noo suurta gashay haddii la yidhahda kambeniga aanu fiisada ka qaadanay meelaha aan degayn tusaale hadda markaan kasoo qaadahayo madiina oo kale five star hotel u dhi- loo- magaca magaca loo yaqaano kuwa ugu- zamzam la yidhaahdo oo kasoo horjeeda xaramka masjidka nebiga kasoo horjeeda ayaan helay oo cuntadii leh mid sanad makana saasoo kale hotel u dhow oo loo lugaynahayo oo isaguna saddexda saddex waqti cuntadii leh diyaaradda naga qaada ee maraykan naga qaadana waxay toos noo geenaysaa madiina marka alxamdulilaahi dadku hadda habi bay yihiin waxaan isku daynaa marka dadkiina inaanu intaan awoodi karo in awoodno maxaa yeelay dadka aan wadno waa ehladii waa qaraabadii waa dad aanu ka wada naxayno inaan u dadaalno ayaanu jecelnahay insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed rashiid sheekh maxamed oo madax ka ah mid ka mid ah shariikadaha ku sugan ama ka howlgala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee fulinaya adeega xujayda ee sanadkan waxa uu isla magaaladaas ugu waramayay wariyaha v o a maxamuud mascade
dhallinyarada ku dhaqan magaalada cadaado ayaa markii ugu horreysay ay u suura gashay inay sameeyaan madal ay isugu yimaadaan oo ay ku soo bandhigaan doodo aqoon isweydaarsi iyo weliba daraasado la xiriira adkeynta nabadgelyada isdhexgalka bulshada iyo horumarinta waddanka waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan soo diray dhallinyaro ku dhaqan degmada cadaade ee gobolka galgaduud ayaa sameeyey goob ay ku kulmaan dhallinyarada aqoon-yahanada iyo kuwa halabuurka leh si ay bulshada qeybaheeda kale ugu soo bandhigaan aqoonta iyo halabuurka ay hayaan saxnuun axmed maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii aas-aastay madasha lagu kulmiya dhallinyarada waxa uu sharaxaya waxa ay qabtaan waa madal ee, lagu soo bandhigo aragtiyada bulshada waxa ay leedahay bandhigyo bishii mar dhaca oo kale ah mawaadiic habeen aynu kusoo bandhigno mawaadiic khuseeyo nolosha iyo habeen aanu kusoo bandhigno suugaanta
xasan maxamed cusmaan waxa uu sheegayaa in barnaamijyadii ay qabteen qaarkood ay dhalintu soo jiiteen barnaamijyada runtii aan qabanay islamarkaasina dhalinyarada xiisaha badan u sameynaya waxaa kamid ahaa habeenkii koowaad ee barnaamijka aan qabanay daafurkii kadib waxaa looga hadlayay laba mawduuc oo kale ah mawduuc huseeya horumarinta nolosha iyo qofka hibada ku jirta inuu maaragta uusan la xishoonin ee uu banaanka soo dhigo iyo mid kale oo la xiriira ee baxnimada islaamka labada mawduuc ayaan barbaraanka ku bilownay marka runtii bulshadii kasoo qayb gashana aad ayay ula dhaceen oo waxyaabo badan oo markaasi ka daahsoonaa ayay fahmeen inkastoo goob bulshada qaybaheeda lagu kulmiye si ay u soo bandhigaan aqoonta ay hayaan iyo hal abuurka ku jira ay tahay markii ugu horreysay ee laga hirgeliye cadaada haddana saxnuun ayaa ka waramaya wixii ku dhaliyey hirgelinta madashan oo mahadsan tahay aragtidan waxaa nagu dhaliyey deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaanada gob- ee, soomaalida caasimadaha soomaalida oo ay kusoo biirtay magaalada cadaado oo waxay caasimada dalka u tahay dowlad goboleedka galmudug sidaasi darteed waxaa muhiimad leh oo wax la fahmo ama la gar- garwaaqsado ah in deegaankii dib loo milicsado dadkii ku noolaa iyo bulshadii waxyaabihii ay u baahan yihiin marka inagoo ah een, koox dhalinyaro ah ayaa waxaa aragtidaasi marka nagu dhiirageliyey ama eh, nagula soo dhacday markii hore in dadkii deegaankii ay u baahan yihiin wax wax u sheega meelay wax kusoo bandhigaan inagoo ka duulayna inay dadku noqdaan dad xaadbaariyiin oo ilbaxa oo la jaan qaadaya waxa wacyiga eh, rasmiga ee ka jira haatan dunida iyo dhalinyarada gobolada soomaalida waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro ku nool cadaada ay hamiyaan dhismaha goob dhalinyarada lagu kulmiye sidii ay horumarka deegaanka uga qayb qaadan lahaayeen islamarkaana ay usoo bandhigi lahaayeen hal abuurka maankooda ku jira cabdiwaaxid macarin isaaq v o a gaalkacyo
aad iyo aad u mahadsan tahay cabdiwaaxiid weli halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna bal nuuro stuudiyaha ila fadhiya idaacaddana hila daadinaya aan ka codsada bal wararkii ugu waaweynaa ee dhinaca ciyaaraha nuuro mahadsanid caasha xiriirka kubadda cagta dalka sbain ayaa shan kulan ka ganaaxay oo horyaalka dalkaasi ah xiddiga sare ee kooxda real madrid cristiano ronaldo kadib markii dibadda looga saaray kulankii ay axaddii real saddex gool iyo gool uga badisay kooxda barcelona lugta koowaad ee faynalka koobka suberkaabka sbain afar kulan oo ka mid ah ciyaaraha horyaalka sbain ee la liiga ayuu ronaldo u seegi doonaa akhlaaq xumo uu kula kacay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay axaddii kadib markii uu ronaldo dhabarka ka riixay garsooraha waxyar kadib markii loo taagay calaamadda casaanka ah kulanka shanaad ee laga ganaaxay ayaa ah lugta labaad ee faynaalka koobka suberkaabka sbain ee ay real madrid arbacada la dheeli doonto barcelona ronaldo oo ah laba iyo soddon jir ayaa haysta muddo toban maalmood ah si uu uga qaato racfaan ciqaabta ay ku soo rogeen xiriirka kubadda cagta ee sbain haddii laga diido racfaanka ayaa ronaldo waxa uu ku soo laaban doonaa ciyaaraha sbain labaatanka bisha sebtembar balse waxa uu kooxdiisa uu u dheeli karaa tartanka koobka kooxaha horyaalada yurub ee dhowaan bilaaban doona dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan eegno weeraryahanka kooxda a c milan carlos baka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan uu ku biiro kooxda via real ee dalka sbain via real iyo milan ayaa hadda u dhow in ay heshiis ka gaaraan arrinta ciyaaryahankan waxaana kooxdani ka dhisan dalka sbain ee laacibkan u dhashay dalka colombiya ay ku doonaysaa in ay si ammaah ah ay ku qaadato uu uga ciyaaro xilli ciyaareedkan kadibna ay dib ka iibsato ciyaaryahan baka ayaa waaya booskiisii milan kadib markii ay ac milan soo iibsatay xagaagan ilaa iyo kow iyo toban laacib dhanka kalena kooxda ay milan mataamanka yihiin ee inter milan ayaa la filayaa in ay fasaxdo ciyaaryahanka uga ciyaara qadka dhexe ee lagu magacaabo kandagbia xiddigan ayaa waxa uu ku wajahan yahay kooxda valenzia ee isla dalkaasi sbain xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad baad u mahadsan tahay nuur bukhaari waxaan filayaa in goor dhowna aad noo soo wado heestii aad dhegeystayaasha horey aad ugu qadintay hase ahaatee bal dhegeystayaasha mar kale aan xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay cambaareeyey kooxaha caddaanka ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan mujtamaca intiisa kale ee sabtidii mudaharaad uu dhiig ku daatay ka dhigay magaalada charlesville ee gobolka virginia trump ayaa carabaabay saddex koox oo kale ah naaziyiinta cusub k k k iyo kuwa caddaannimada ay la weyn tahay waxaana uu ku tilmaamay inay yihiin dembiilayaal qaswadayaala oo ku ciyaaray qiimaha dalkan maraykanka xogayaha difaaca dalkan maraykanka jim mattisna waxa uu uga digay dowladda kuuriyada waqooyi isku day walba oo ay ku soo duqayso dhul uu maraykanku leeyahay inay soo dedejin karto dagaal dhaqso bilowda mahadsanid caasha markaana sida aan dhegaystayaasheenna aan horay uga ballan qaadnay waxaanu u ciyaari doonaa heesta lagu magacaabo baaya caasho inta aanan heestaanan gelin caashahay horta waxaan filayaa in marar kala duwan aan dhegeystayaasha u ciyaarnay heeso magacyo kala duwan leh sida maaragtay jamaad milyuun deeqa laakiin maanta waxaan u wadnaa subaxnimadan baaya caasho baycaasho inay mar hore ay timaaday bay ahayd nuura way ku soo daahday waxaan u malaynayaa caasho heesta inay kaa weyn tahay oo maaragta hore loo qaaday oo anay haddii soo gaartay hadda kusoo gaartay oo aad tahay baycaashow markana
ya salaam alleyleh waxbaa ka dhacay abbaaya caashow cishqigaaga waa casuuma makaa cararaay caasha laakiin adiga ma ahaya mar haddii caasho la yidhi nima waxaa laga hayaa haddii eedadee loo yara annabaa la yara mar haddii caasho ay tahay anna qaybteeda kolley waan kala haray bes marka waa isdifaacda caasha
heestaasi abbaaya caashow iyo codka aweys khamiis waxay gebagabo u tahay guud ahaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo soo saarista oo uu lahaa bashiir abikartan iyo kulan dambana sidaas iyo nabadgelya iyo abbaaya caashow
This program has come to you from the Voice of America, Washington.